guddida doorashooyinka ee puntland ayaa maanta toban urur siyaasadeed guddoonsiiye shahaadooyin warbixin haddaba ku saabsan ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey urur siyaasadeedyadaasi waxaa magaalada garowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjaab ururada maanta la siiyey shahaadada ururnimo oo gaaraya toban ayaa la filayaa inay ka soo baxaan saddex xisbi siyaasadeed sida lagu wado guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland guuleed saalax barre ayaa sheegay in ururada iminka soo baxay ay leeyihiin xuquuqyo badan oo ay ka mid tahay dhanka hadalka
waxaa maanta wixii ka dambeeya loo sinaan doonaa warbaahinta dowladda oo ururada siyaasadda dhammaantood ay u sinaan doonaan urur gaarah ama ururo gaarana aysan xuquuq gooniya ku yeelan doonin iyadoo weliba ururada ay yeelan karaan warbaahinno u gaara waxaa sidoo kale ururadu ay xaq u yeelan doonaan inay cabiraan afkaartooda siyaasadeed waxaan ku faraxsanaha weliba maalintii koowaad inay halkan ka bilaabeen stagekan ay ka bilaabeen inay cabiraan fikradooda siyaasadeed ayagoo markaa xor u ah keliya waxaa la rabaa wax wey in la ilaaliyo xasiloonida guud amniga guud waxa aad u tartamaysa ama u socotaa waana hoggaan ka qabatid marka waa inaad sida aad jeceshaha in lagula dhaqmo aad ula dhaqantaa cidda markaa joogta iyo shacabweynaha puntland laftigooda oo ah cidda aaragti codka inaad weydiistid ay ku siiyaan inaad xukunka qabatid marka waxaan rabnaa xuquuqda aasaasiga ah oo ah in la cabiri karo fikirka siyaasadeed inay ku dheehnaato laftigeeda ilaalinta xasiloonida iyo amniga guud sidoo kale ururadu waxay samayn karaan isu soo baxyo degmooyinka iyo deegaanada puntland oo dhan ayagoo keliya laga rabo inay la socodsiiyaan oo wargeliyaan hay-adaha amniga ah sidoo kale waxaa reeban inaan la xiri karin urur siyaasadeed sida uu qabo xuquuqdan aydin ka sheekeynayahay kulli waxay ku taallaa daalaacda shuruucda iyo xeerarka gaar ahaan xeerka ururada siyaasadda qodobkiisa qodobkiisa lixaad ayaa si fiican u faahfaahinaya lama xiri karo marka laga soo tago qodobka afraad oo isagoo muujinaya waxyaalaha ka reeban ururada markay ku kacaan isagan aan taaban doona hadduu lahay sidoo kale ururadu waxay xaq u leeyihiin inay dhaliilaan dowladda iyagu isdhaliilaan ayagoo markaa ilaalinaya sitii horeba aan sheegay anshaxa xasiloonida iyo amniga guud ilaalinaya ugu dambeyn waxay kaloo xaq u leeyihiin ururadu hadday annaga wax naga tawdaan ama guddiga iyaga ay wax ka tawdaan sida uu qabo qodobka lixaad xeerka ururada siyaasadda waxay u gudbin karaan dacwo u gudbin karaan maxkamadda sare ee puntland oo markaa iyado ikhtisaas u leh inay gasho wax alaale iyo wixii annaga cabashanaada ka qabo ururada ay naga qabaan taasna waa xuquuq ay leeyihiin
madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in puntland ay ka go-an tahay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan si loo helo doorashooyin qof iyo coda waxaan idiin sheegayaa sida dowladda puntland wada jir ahaanba ay ugu dadaashay inay iyadoon sanad wax ka yar jirta inay hirgeliso doorashooyinka qof iyo cod ay ku dadaalaysay diyaar bay u tahay waa ballan qaadaynaa kalsoonina waa idin siinaynaa inaanu sidii niyaddii aanu la nimi inaanu ku dhammaystirno dhaliisha iyo mucaaradnimada durba innagoo saacad maxay tahay ururadii oo saacad jiray baynu halkan durba nagu bilaabna waa noo kaadiyo oba horta ayaama waa loo baahan yahay runtii mucaaradnimo waa loo baahan yahay laakiin waa inay noqotaa maxay tahay mid constructiva maaha aan ka iiga soo deg maaha iyo kalarka intaynu isqabsanno dhaliil saxitaana aad iyo aad baanu maxay tahay diyaar ugu nahay raallina waa ka nahay tobanka urur siyaasadeed ee maanta la siiyey shahaadada ayaa geli doona wareegyo kale oo mid walba uu ku kasban doono inuu ka mid noqdo saddexda xisbi ee la doonayo nuux muuse birjeeb v o a garowe